sidii warkaba aad ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in markii ugu horreysay dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab u adeegsan doonto diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan ayaa sheegay in dowladdu ay haysato diyuuradahaasi islamarkaana sida uu hadalka u dhigay waxqabadkooda la arki doono dhowaan maxamed yuusuf oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan ugu horreyn weydiiyey bal waxaa ka jira wararka sheegaya in dowladdu ay heshay dayuurado drona waa mahadsan tahay waa dadaal ciidanka amniga ay ku dadaalayaan sidii lagu gaari lahaa in laga maarmo gacmaha saaxiibada nacaawiya oo markasta maxaa layidhaha utaagan maxaa la yidhahdaa inay ka caawiyaan ciidanka amniga ciidanka amniga inay ka caawiyaan diyaaradaha droniska ah oo od ogtahay xogta iyo xuuraanka lagu dilay haddaan kasoo bilowno godane inay lahaayeen ciidamada amniga gaar ahaan hay-adda nisa inay lahayd macluumaadkaas marka markasta ay sirdoonka soomaaliya helayaan waxaa markasta aan u baahanahay gacmo ama kaalmo nooga timaada saaxiibada ciidankeena uu leeyahay waxaan marka maxaa la yidhaha ku fikiraynaa inaan gaarno maxaa la yidhaahdaa sidii aan uga uga kaaftoomi lahayn gacmahaas ama saaxiibadaas na caawinayo oo dowladda soomaaliyeed ee soo iibsato technolojiyadaas ay u baahan tahay maanta annagoo aaminsan inay jiraan ama joogaanba kana mid yihiin ciidamada amniga dad ku takhasusay ama khubaro horey loogu tababaray sidii ay u handalgarayn lahaayeen ama u hanan lahaayeen technolojiyadaas aan sheegayno inaan inaan inaan inaan inaan soo aan gaari doono dad badanna waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan maxaa dawladda tilaabo kasta oo ay rabto inay qabato ay usii sheegtaa waxaan leenahay cadowga ha sii ogaado soomaaliya waad waa tagtay technolojiyada maanta ay marayso adduunka ayaan maraynaa technolojiyada wadamada dariska ah ay haystaan ayaan haysanaa waxaan uga gol leenahay inaan shacabkeena la wadaagno wax kasta oo wadanka kusoo kordho xaq waxay leeyihiin muwaadiniintu inay ogaadaan dadka qaara laga yaaba inay ku doodaan waxay ahayd in la qariyo waxaan leenahay ma qarinayno waxaan leenahay wax kasta oo nagu soo kordho muwaadiniinteena waa la wadaageynaa technolojiyadaas aan gaarnayna waa guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed guushana runtii lagama qariyo shacabkaaga lagama qariyo cadowgaaday ka nexinaysaa muwaadinka dhabta ahna wuu ku farxayaa waana sii wadi doonaa inaan ciidamadeena sidaas u tayeeno haddii alle marka diyuuradaha hadda dowladda soomaaliya gacantay ku haysaa oo way soo iibsatay waxaan rajeynaynaa inaan soo bandhigno dhawaan haddii alla idmo technolojiyadaas dawladda way gaartay marka waxaan rajeynaynaa implementationkeeda ama fulinteedana in sida ugu dhaqsiyaha badan loo arki doono dowladda soomaaliyeed oo isticmaalaysa diyaaradaha stroniska ah xogta iyo xuuraanka ay ka hesho shacabkeedana ku isticmaalayso iyadoona kula dagaali doonto horjoogayaasha hadda meel ay galaan la kooxda ugus ee bedelay godane iyo kuwa lamidka ah oo dhexdooda aan ognahay inay isku haystaan inay ka mid noqdaan ururka daacish iyo inay kusii jiraan ururka alqaacida oo hadda ay dadka ku dhibaateeyaan marka waxaan leenahay ama daacish ku jira ama alqaacida ku jira dowladda soomaaliyeed maanta technolojiyada u dambeysay gaartay waxayna idinku ugaarsan doontaa meel kastood ku dhumanaysaan halka shacabkuna uu soo sheegi doono haddii a ma mana la wadaagi kartaa cidda diyuuradahaasi aad kasoo iibsateen iyo tiradooda runtii waa arrimo amni waaye maahan inaan dhahno kan wax laga soo iibsanayo maaha waxay leeyihin mashruucyo iyo nidaamyo iyo wadooyin loo maray leeyihiin dowladda markay rabto inay gaarto technolojiyadaasna wadooyinkii saxda ahaa ayay u martaa wadooyinkaasna waa kuwa mediaka laga sheego laakiin waxaan sheegaynaa inaan tiigsanayn inaan gaarino amaradaas dawladduna ay ku fakerayso siday ku handal garayn lahayd uguna diyaarin lahayd khubaradii ku shaqayn lahayd haddii aan leedahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan oo qadka taleefonka magaalada muqdisho iigu waramayey